shirkii golaha wasiirada oo uu maanta gudoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ugu horreyn waxaa laga dhegaystay warbixintii uu maaragtay warbixin ku saabsan warbixintii shirkii oo new york warbixintaasoo aad warbixinu faahfaahsan ahayd oo maaragtay dhinacyo badan taabanaysay ayuu shirka golaha wasiirada uu maaragtay uu ka siiyey ra-iisul wasaaruhu warbixintaasi mudane xasan cali khayre uu sheegay waxay ahayd warbixin ummadda soomaaliyeed waxtar weyn u leh oo adduunyadu ay u heelan tahay waxa uu u sheegay inay adduunyadu u heelan tahay soomaaliya oo ay rabto in ay maaragtay maanta wax la qabato taasoo ay ku qiimaynayso maaragtay waxqabadka dowladda ee muuqda marka shirku waxyaabo badan iyo dhinacyo badan buu taabanayo arrintaas oo arrin aad iyo aad muhiim u ahayd oo ummadda soomaaliyeedna ay aad iyo aad u biirsan doonto waxaa kale oo maaragtay warbixin laga dhegaystay wasiirka amniga oo isaguna faahfaahiyey arrimaha amniga oo maaragtay sheegay maaragtay in maaragtay amnigu uu maalinba maalinta ka dambaysa magalada muqdisho kasii wanaagsanaanayo waxaa laga dhegaystay maxaa ku gudida qanan ee isku dhafka difaaca ee maaragtay ciidamada qalabka sida ayaa waxaa isagana maaragtay ka hadlay mudane maxamed cali xagaa oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga oo isaguna aad iyo aad ugu dheeraaday oo ka hadlay isku dhafka ciidamada soomaaliyeed iyo faa'iidada ugu jirta ummadda soomaaliyeed iyo muhiimadda ay u leedahay waxaa kale oo maaragtay laga hadlay ama warbixin laga dhegaystay guddiga siyaasadda iyo cadaaladda mudane cabdiraxmaan xoos jibriil isaga laftigiisa waa laga waras waxaa laga waraystay maxaan ku dhahday warbixinta heshiiska geedi socodka waxaa laga waraystay waxaa laga sorry waxaa laga waraystay warbixin ku saabsan shirka qaran ee dastuurka ee dhacaya sideedan oktoobar dhici doona ayaa laga waraystay waxa kale oo maaragtay uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay oo aan soo dhaafay in maaragtay aad iyo aad ay adduunyada maaragtay aanu rabno in maaragtay ummadda soomaaliyeed laga cafiyo diintii ay ku lahayd dowladaha dowladaha shisheeye ay ku lahaayeen si ummadda soomaaliyeed ay horumar u gaarto oo maaragtay ummadda soomaaliyeed maaragtay ay maaragtay gacmaha loo qabto oo sare maaragtay loogu soo qaado maaragtay hamigooda ah inay maaragtay ay isku tashadaan waxaa kale oo warbixin laga dhegaystay wasiirka maaliyadda oo isaguna faahfaahin dheer ka bixiyey sida ay muhiimad gaara ugu leedahay ummadda soomaaliyeed in maaragtay ay imt iyada laftigeeda i m f tu ay maaragtay ay inaga dhaafto deynta taasoo noqon doonto faa'iidada ugu weyn ama maaragtay horumarka ugu ballaadhan ee ummadda soomaaliyeed ay gaari karto haddii laga dhaafo deyntaas oo ay noqon doonaan ummad ka soo kabata maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dhinaca dhaqaalehe haystay waxa kale oo maaragtay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa ayaa ugu waaweynaa laakiin waxa uu goluhu maanta maaragtay cod aqlabiyada ku ansixiyey xisaabiyaha guud ee qaranka oo ugu dambayn loo magacaabay faadumo cusmaan faarax marwe faadumo cusmaan faarax oo shan iyo labaatan wasaaradood ay gacanta u taageen inay noqoto xisaabiyaha guud ee qaranka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantihin waxaa loo codsaday xilka qaadastas minuu sheegi karaysaa